أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doorka room khubaro iyo falanqayaal ayaa sheegay inuu fashil qarka u saaran yahay duulaanka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya xilli dhaqaale la'aan baahsan oo la tiicayo taliska kufaarta afrikaanta howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose sarkaal ka tirsan murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda hardada soomaaliya dad badan oo soomaali ay ku jiraan ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shilal kala duwan oo ka dhacay dalka kenya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqana deegaano hoos taga magaalada baydhabo ee wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan khubaro iyo falanqeeyaal ayaa sheegay inuu fashil qarka u saaran yahay duulaanka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya xilli dhaqaale la'aan baahsan uu la tiicayo taliska kufaarta haddaba warbixinta warkani waxaa ku tuntuunsanaya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani xilli loo maara la'yahay dhaqaale la'aanta baahsan ee soo food saartay ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha owsom ee duulaanka salibiga ah ku soo qaaday dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya ayaa rajabeel xoogan laga muujinayaa sii socoshada duulaankaas falanqeeyaal la hadlay warbaahin laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa isku raacay in haddii dhaqaale ku filan loo waayo ciidamada afrikaanta ay keeni karto khatar amni oo soo wajahda kooxda riddada soomaaliya iyo niyadjab ka dhasha mustaqbalka howlgalka kufaarta owsom liibaan cabdulaahi cigaal oo wax ka dhigi jiray jaamacad ku taalla dalka maraykanka falanqeeyana arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo caalamka ayaa qaba in halista dhaqaalaha ay ciidamada afrikaantu uu yahay howlaha ugu muhiimsan haddii la waayana ay khatarteeda leedahay waxa uu sheegay haddii ay guuldarraystaan dadaalada qaaraanka loogu ururinayo ciidamada kufaarta afrikaanta uu haadaan ka dhici doono mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu gebi ahaanba soo afjarmi doono duulaankii salibiga ahaa ee muddada badan ka soo socday dalka muslimka ee soomaaliya axmed cabdulaahi kaboole oo isna ah murtad ka faalooda arrimaha ammaanka ee gobolka ayaa idaacaddan laga leeyahay dalka ingiriiska u sheegay in ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaantu aanay sii joogi karin dalka haddii loo waayo dhaqaale ku filan taas oo mugdi gelinaysa masiirka kooxda riddada soomaaliya walaacan ay muujinayaan falanqeeyayaashu ayaa imaanaya xilli uu burbur qarka u saaran yahay howlgalka macatab kudirirka ah ee isbahaysiga awsom kadib markii shir dhowaan ka dhacay new york uu xoghayaha guud ee urur gaaleedka qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio goteres ka sheegay in ciidamada afrikaanta aysan wax mushaar ah qaadan muddo shan iyo toban bilood ah intaas wixii ka dambeeyana aanay suuragal ahayn in ay ku sii shaqeeyaan gunno la'aan
mahadsanid rabbaani howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya degmada garbaharey ee gobolka gedo ayaa sheegaya in howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gudaha degmadaasi lagu dilay murtad cabdifarey lagu magacaabi jiray oo ahaa guddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka riddada degmada garbaharey dhanka kale shabeellada hoose qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen ee gudaha degmada afgooye ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo marayay gudaha degmada inta la xaqiijiyay waxaa ku baktiyey qaraxaasi saddex askari halka mid kalena uu dhaawac culus ka soo gaaray sarkaal ka tirsan murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda herdada soomaaliya sida uu warbixintan ku eegayo walaalka khaalid xasan murtad cali khaliif salaad oo ka mid ah saraakiisha ciidanka kooxda ridada soomaaliya islamarkaana si gaar ah uga tirsan maleeshiyaadka loogu yeero booliska ayaa sheegay inuu dayacay nidaamka ridada uu shaqaynayay kadib markay mujaahidiintu uu ku dhaawaceen wadada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ninkan oo isaga hadda ku sugan xaalad quus ah waraysi uu bixiyey waxa uu ku weeraray kooxda ridada isagoo sheegay in ay ku daneysteen kadibna kaga dhaqaajiyeen goob cidla ah dayacaadda ayaa ah inuusan awoodin bixinta qarashka uu isku daweynayo intaas kadib ayuuna sheegay in loogu daray barakicin oo ay kooxda ridada cagafcagaf gelisay dhulkii uu deganaa isagoo arrinkaas ka hadlayay xaalad quus ahna muujiyey ayaa waxa uu yidhi urur degan afgooyo daraawiista ayaan ka mid ahay oo waddooyinka sifaynta lagu talagalay goor aan fasax soco ku jiray oo gurigayga u soo socday waana ku dhaawacmay rag badanna waa ku dhinteen marka ilaa haddana dowladna wax gargaara kama hayo biliiskii soomaaliyeedoon ka tirsanaa kama hayo barakac iyo qaxayba igu sii dareenba intaas waxaa dheeriye in sagaal saac ahmaynimo la miray oo afkaa waxaa laii geliyaa gacmo iyo luguwa go-aantaaba gacmahana neerbaa xangullaha ku taagan qoorta oo ma shaqaynayaan ma daryeel caafimaad ma jiro isbitaal walba waa lacag qarashaadkan awoodi waaye nin jooggaaga u jeeda jiifkaaga laguma daraaliya jiifkaaga u jooga jooggaaga laguma daro nin yaqaana waxqabad kaga yaqaana oo cagaf inuu korgeliyo og ma qarannimada aan ka raadaa ay tahay ma ha ku sii duuga miya
sheekada askarigan murtadka ah ayaa ah mid waana iyo cibraqaadasha ugu filan cid kasta uu ku taagan dariiqa gaalnimada oo maalin uun mari doonto waddadan haddii uu ka badbaado gacanta mujaahidiinta tani waa masiirka murtad weliba oo ka riduuba diinkiisa dadkiisana u soo horkaca gumaystaha saliibiga ah dad badan oo soomaali ay ku jiraan ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shilal kala duwan oo ka dhacaya dalka kenya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkani hayaa faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya shil baabuur oo khasaare kala duwan geystay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka kenya shilkan baabuur ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari nooca baska dadweynaha ah oo kasoo baxay magaalada caasimadda ah ee nairobi kuna sii jeeday dhanka magaalada gaarisa ee dhulka n f d ee kenya ay xoogga ku haysato cilawaneedyo maxalli ah ayaa soo sheegay in shilkan gaari uu ka dhacay waddada dheer oo xiriirisa gaarisa iyo nairobi islamarkaana shilka uu yimid kagadaal markii wadaha gaariga kontaroolka uu lumiyey dhowr qof oo soomaali ay ku jiraan ayaa lasoo wariyey in ay ku dhaawacmeen shilkan baabuur kuwaasoo dhaawaacyadoodu yihiin kuwo daran waxaana ka mid ah dadka dhaawacmay nin magaciisa lagu sheegay sheekh nuur kaasi oo ay ka go'day gacanta bidix halka gabar kale oo soomaali ahna ka go'day gacanta dhanka kale shilkan la mid ah oo isna ka dhacay inta u dhexaysa ismaamulka nikuru iyo magaalada nairobi ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku dhintay ugu yaraan lix iyo toban qof waxaana shilkan uu yimid kagadaal markii gaari rakaab ah oo kusii jeeday nikuru uu si toosa ugu dhacay gaari kale oo jiho kale kusii jeeday taliyaha booliska ismaamulka nikuru ayaa sheegay in markii shilka uu dhacay kadib ay isla goobta ku dhinteen saddex iyo toban qof halka saddex kale oo dhaawacyo daran qaba loo qaaday isbitaalka oo ay halkaasi ku dhinteen mahadsanid caliyare ugu dambayntii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u fuliyey bulshada ku dhaqan deegaano hoos tagaa degmada baydhabo ee wilaayada baay bashiir muxidiin awayman ayaa tafaasiisha warkani hayaa wafdigii ka socday maktabka dhexe caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jiray mas-uuliyiinta dhaqaatiirta iyo howlwadeennada kuwaasoo socdaalo ku maraya degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay saacadihii lasoo dhaafay waxay wafdigan gaareen deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadan boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada dalandoole iyo deegaanada hoostaga ayaa ka faa'iidaystay howlo baaritaano iyo daawooyin lacag la'aan ah oo dhaqaatiirtan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ay gaarsiiyeen deegaankaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misena qaatay daawada lacag la'aanta ah kuwaasoo mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib halkaas ugu duceeyey mujaahidiinta xasuumaalniisaalere deegaanka maykukoy bafaleero way kukoy hata dolan doli roog mayku dareeraha maasha allah mayba daawila ka qeybihay oo beesalaanga iyo walaayada islaamka sheentela ka qeybihay daawadaas taasee unun hanin sheegi walaayada nin weerti saasa ka koyni ha safarnay safarha galnay inta koyni dad oo sodon iyo maazaada ena dad unu noobadano maybayonahe safar walaaka dheeraday koyo aynu isku jaran arrintaasaan koynay daawadaasana nasiyay maasha allah may baasi faylanin qaabili baasi ku shilin la noodaade mala wana waray sidii daawada cudurkan ilay noolate may may baartin ilay soobe may baadan kale daawilay nasi islaamku may ku codsadaan aha ini may baadan kale biyaajidun biyaajide ka deegan ahaana nin qaabilo wadankeena nin kooy hata masaafir safar hagalni bilaan iyo iyaal iyo wala nooji jirin dad bukaan hata bahbahawaaya jar markuu may codsadaana ini may baaha meelana nin kooy dadkii markaas oo kale meelajiyo nin qaabilo fadaan may kale islaamkan ka ducaayanaha ilaahay subxaana wa tacaala kuku tuuganaha ini mayba gaalada jebi mujaahidiinta galantiyo korkuweele iyo mayba hadan koran ka ducaayan haw macalin maxamed keegan ka baso dalando jeeki meel raay daawo onan inshaani meel raay silaaya kamaansa mujaahidiinta inshaana wilaayada islaamka daawadiisa alxamdulilah ilaaya kamaansa meel raay safay islaamka inta ilaahay guulsiyo garabsho gal nayka codsaday markunku baad hoob ilaahay arumin wadankiigana deegaanka bafanti naneesheen dab dad badan oo meel raayso buknaayo habahawaayo jiraan caalamad kheer mahal cali cabdiraxmaan deegaanka dolondoola walaayada baay geeka may ku dareere goob aafimaad oo wilishayn un horhanay marna haddu ku hor niinkoo waan alxamdulilah ilaahay mahadla geeka eed iyo eed boqolkii boqol una ka gudaysana ana naftay baa jirinaay oo maalmad kheere ani baa jirinaay daafayle oo tayle waltarle ilaahay mahadla walagude walmataraas lahaa adama kaaf madas lahaa leysii laasuma loogaadna hasanga leysii yalinka yaleysii islaamka ni guul ilaahayse gaalada ilaahay jebi islaamka guul alisi harakatu shaab almujaahidiin guul ilaahay aniisi waan ka ducayaan kala codsadaan deegaankan caafimaad malle ni harakada islaamka may ku codsadaan harakatu shaab almujaahidiin deegaanku caafimaad ilaahay ani linshaana waana sidun hadda aragnin haniinina qata haniinina doon balod kubaadana ninshaana alxamdulilah ilaahay ku mahadsan markaas ku dib walaalaha mujaahidiinta mahad isku leh aan oo malahay faadama nuur cabdanuur eh oo jirnaay geeka mid aan ambahay baawar an kulay lacag le oo qaadi in lahayna oo daawali isi ilaahay ka mahadsan tuma markaas ku dib hadal mujaahidiinta ka mahadle maasha allah daawo oo maasha allah ilaysi lacagmay oo dhan ilaahay ka mahadsan walaalaha mahad isku leh ini gacanti oo kornagad adduunya aakhira kaliibana faa'iiso barre xasan dolondoole baay daawo fayl oo inti la dhiibiyaa ee oo walaala mujaahidiinta geebiyaan oo daawo fayle ee ani jirnaa hanuunsanaay daawadaasa la isii hanti guul ilaahay sii oo gaalada adoog ilaahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dhakhaatiirtan iyo howlwadeennadan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sidan oo kale howlo baaritaano iyo dawooyin lacaglaan ay u gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan degmada labaatan jiro oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay walaalaha muslimiinta ah warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu